fara badnaayeen laakiin labada amuurood ee ugu waaweyn waxay ahaayeen kow arrinta qabiilka iyo qarannimada waxaa ka dhexeeya dagaalka ka dhexeeya oo weliba somalilan maanta yaala iyo isxukunka wanaagsan iyo isxukunka xun sida loo kala garto ee ay u kala duwan yihiin labadaasaa ugu waaweynaa waxaan ka hadlo qabyaaladaa tiri iyo qaran meel ma wada geli karaan oo dowlad wanaagsan dowladdii somalilan waa lahayaa laakiin qabyaaladii haddii aan laga tegin ma jiraysa baa tiri So- somalilan bal ka waran taas haddaad faahfaahiso anu dadka waxaan ku idhaahaa muddo dhowr iyo toban sannadoodna arrinta waan ka fikirayay wax badan baan ka qoray qabiilka iyo tolka in la kala saaro qofku meel buu ku dhashay oday iyo islaam baa dhalay safiir buu leeyahay hooyo iyo aabbo labadaba Eh, taasi waa tolnimo weeye oo islaamnimadana way ku jirtaa oo de in la isbarto oo dadku meel ay ka yimaadaan oo dadka kale ay isbartaan taasi waa wax caadi ah oo oo dad- oo diyadu taqaano islaamkuna yaqaano soomaaliduna taqaano qabiilkuse waa rag is urursaday damac siyaasadeed leh qualifications kale aan lahayn wey taasuna khatar bay ummad ku tahay qoyskii khatar ku tahay iska daa ummadda oo somaliland marka waa laba meelood buu qabiilku ka imanaya haddii la eego ayay dadka ku leeyihin mid waa tu dadka dee ballaarine ay wadaan oo qof walba uu halkaa gelayo oo raggii halkaa ay gelayaan oy ku raadsanayaan dan yaroo shaksiya lagu raadsanayo ka kalena waxa weeye ku dowladii ay abuurto amba tu joogto ha noqoto amba dowladihiina soo mara ha noqoto amba kuwa soo socda ha noqdaan labadaa meeloodba in laga saaro wasakda qabiilka dadweynaha dhaqankiisa in laga saaro qabiilka oo tolnimada la baro iyo islaamnimada daacadda iyo kartida sidee baa looga saari karaa marka axmed waxaa looga saari karaa siyaabo badan Eh, horta odayaasha dhaqanka haya marka shicibka laga hadlaya caadiga odayaasha dhaqanka haya waa inay iyagu marka hore kala gartaan eh, qabiilka iyo tolka eh, siday u kala duwan yihiin odayaashan la sheegaya dhaqanka hayana waa inay noqdaan kuwo dhab ah ee aanay ahayn nin qof intuu saaka soo kacay cumaamad intuu soo samaysto garhkana soo casaysta yidhaha ree ebel baan u hadlaya tama waa in authentification lagu sameeya la gartaa qofkani inuu dhab yahay oo uu ummad qayb ka mida mathalo sidii dhaqanku ahaan jir iyaguna ay gartaan qaranka macnihiisa iyo iyo heestiisu waxay tahay inay gartaan oo ay ka baxaan reerka la si kala furfuray taasi waa dhan Eh, dowladduna sidaasi leeg in maalin walba laga arko madaxweynaha iyo inta la shaqaysa ee dowladda sare ah iyo dowladda hoose iyo meeyarada qof walba in laga arko intii tamartu ay tahay inay ku dhaqmayaan qaran oo dadka wadanka ku nool hargeysa dadka ku nool boorama dadka ku nool burca dadka ku nool laascano dadka ku nool ceerigaaba dadka ku nool dadku inay u siman yihiin qaranka iyo qawaaniinta iyo wixii khayraad ee yaalla dhibaatadana dee markaa iyadana la qaybsanayo waa in dowladda laga arkaa arrimaha caynkaas haddaan kusoo dhawaado in waxaad sheegtay oo kale in marka wufuudda dibadda loo baxayo oo kale in dee ay tahay in layska wada arko oo dhinac haddaan eegno in beeshii snm oo kale ay u badan yihiin bal ka waran taasi snm dee hawl weyn bay soo gashay oo markaa dadku inay yaraystaan maaha hawsha dadkaas ay soo galeen laakiin haddii dowlad somaliland la abuuray waa in la iska arkaa iska araguna ma ahon ree hebel qofa looga yeero sawirka lagu arko waa in la iska arkaa dad karti leh oo hawshaa u qalma iyo ummadaa ballaarinee somaliland ee dee ilaa laascaanood ilaa ceelaayo ilaa zaylac degan in la iska arko marka waxa weeye fikradda ugu weyn ee somaliland ay maanta u baahan tahay inay adkayso ay ku dhaqanto dowladdeed iyo dadkeeduba waxa weeye sida la iskugu qabanayo karti iyo dadkoo iska arka muraayadda wadanka iyo madaxda wadanka iska arka Eh, haddii taa la helo karti iyo cadaaladdaa sidaa la iskugu qabto waa laga kaaftoomayaa qoonka qabiilku inuu sii xumaado waa laga kaaftoomayaa waxaana laga yaabaa xitaa in laga tallaabsado qabiilka karti iyo cadaalad la isku qabto oo halka ugu sarreysa dowladda iyo halka ugu hooseysa laga arko In dad badan ba waxay yidhahdeen axmedow in dadkii aqoonta lahaa sida professor axmed ismaaciil samatar oo kale dibadda uu ku nool yahay uu halkan ugu imanaya oo in jaray jeedinaya diyaar ma u tahay inaad hogaamiso oo in arrintaasi ololahaasi sidii qabyaaladda looga tegi lahaa oo dowlad dhaba oo qof walba kartidiisa iyo hufnaantiisa lagu doorto oo uu xilka uu ku qabto inaad dabeetana aad aad timaado halkaad ka qayb qaadato halkan soo degto ka qaybgalka madaxtinimada somaliland ee dee waa waajib wadanku igu leeyahay aniguna xaq baan u leeyahay sida dadka badan ee reer somaliland ee afartan milyuun in damaca caynkaasi igu galo laakiin marka dambe waxay u taalaa arrintaas xisbiyada wadanka maanta ka furan ama ka furi kale xisbi kale saddexda xisbiya ee wadanka maanta u furan ayay u taalaa iyo dadka dhaqanka haya iyo dadka dowladda haya gacanteeda iyo shiicib weynaha ayay u taallaa iyagu inay- inay hadlaan oo ay markaa soo jeediyaan dee wadooyin lagu sii dhaqaajin karo horumarka somaliland iyo dadka madax u noqon kara